بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada darsigeennii tafsiirka ahaa ee hadda iyo kale aynu qaadan jirnay walaalayaal waxaynu ku guda jirnay tafsiirkii fasiradii suuratu alcalaq iqra bismi rabbika aladii khalaq waxa aynu shalay toole ka warramnay shanta aayadood ee ugu horeeya fasirkeeda ayaynu ka warramnay waana suurad markaa macnaha ku guda jira ayuu aada iyo aada u weyn yahay waana mid aada u gun ballaadhan weeyaan waxaynu ka bilaabi doonnaa insha allahu tacaala aayadda lixaad ee suuratu alcalaq ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala kalaa ina alinsaana layatqa an ra'aahu istagna ina ilaa rabbika arujca kalaa ayuu yidhi kalaa sidaas ma ah ee xaqu wuxuu yahay sidaas maahee xaqu wuxuu yahay ina alinsaana insaanku ama bani aadamku layadqaa wuu kibrayaa sankuu taagayaa an ra'aahu istaqnaa markuu isu arkay in uu kaaftoomay ama markaa uu dadkii kale uu isagu isku filnaadu dadkana ka kaaftoomay inna dhab ahaantii ilaa rabbika rujca xagga rabbigana waa loo laabanaya ara-ayta aladii yanham bal ka waran ama ma la socotaa kan diiday ama reebay cabdan addoon ayuu ka reebay idaa sallaa markii uu tukaday ayuu salaaddii ka reebay oo u diiday inuu salaaddii tukado ara-ayt nebi maxamedow adiguna mala ma aragti ama a calimta ma ogaat in kaana ara-ayta in kaana cala alhudaa ma ogaatay in uu hanuunka uu ku sugan yahay aw amara bitaqwa ama uu faraayo taqwadii iyo alla kacabsigii ara-ayta ma ogaatay nebi maxamedow in kadaba wa tawallaa inuu jeestay oo uu beeniyey alam yaclam miyaanu ogeyn ninkaasi bianna allaha yaraa inuu alla arkay waa ninkii salaada u diiday addoonkii ilaahay oo maxamed ahaa kallaa xaqiiqdu waxay tahay sidaas maahae xaqiiqdu waxay tahay lain lam yantahi haddii aanu joojinin salaada uu dadka u diidayo iyo kufrinimadiisa iyo gaalnimadiisa haddii aanu joojin lanasfacanna waxaanu si xooga u qaban doonaa binnaasiyati dhafoorka dhafoorkaanu qabanaynaa naasiyadu waa dhafoorka waa foodan hore naasiyatin naasiyadaasi ama waxa weeye dhafoorkiisaasi ninkaa waxa weeyaan kaadibatin waa mid beenaale ah khaadi'atin gef badan oo qaladaad badan falyadcu naadiya ha u yeedho naadigiisii iyo kooxdiisii sanadcu waxaan u yeedhaynaa azabaniya malaa'igta zabaniyada la dhaho kalaa saas maahee xaqu wuxuu yahay laa tutichu ha adeecin rasuulka ilaahayow wasjud oo salaada adigu tuko oo waqtarib markaa ilaahay u dhowow subxaanah wa tacaala waayo waynu dul istaagi doonaa markaa aayadaha aynu soo akrinay kelmad kelmad baan isu dul taagi doonaa insha allahu tacaala aayadda lixaad ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kalaa ina alinsaana layatqa kalaa saas ma ahe kalaa macnaheedu waxay noqotaa xaqiiqdu waxay tahay wey saas ma ahe waxbaa lagu laga reebayaa waxbaa la leeyahay sidaa ma aha ee sida xaqiiqda ahi waa sidan soo socota wey kalaa saa ma ahee xaqiiqdu waxay tahay ina alinsaana insaanku gawd ahaan bani aadamka oo dhan layadqaa wuu kibraa wuu isla weynaadaa wuu qooqaa wuu waashaa sankuu taagaa waa kibraa weeye waa mustakibir weeye walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin insaanku sidiisaba waa kibraa insaanka warka halkan culimmadu laba ra'yiba way leeyihiin waxay dhaheen insaankuma insaankii bani aadamkii oo dhanba mise qof gaara baa looga jeedaa qola waxay tidhi waxa weeye waxaa looga jeedaa waa abujahal ninka la dhahdo oo keliya waa ninka la dhaho maxay abujahal ayaa marka waxa weeye kibray oo waashay oo qooqay oo waxa weeye wuxuu sheegtay isagu inuu isku filnaansho in uu gaadhay ama waxa weeye uu isku yacni isku uu isku kaaftoomay keligii ama dadka uu ka kaaftoomay ilaahayna uu ka kaaftoomay walciyaadu billah ama si kaleba haddaan u dhigno waxaan leenahay kallaa ina alinsaana maya ee xaqiiqdu waxay tahay insaankiibaa gebi ahaan ama siduu u badan yahay guud ahaan layadaqaa wuu kibray oo wuu kufriyo gaalnimuu ku dhacay insaankuna in sidiisaba markuu waxa weeye bani aadamku sidiisaba marka la tiriyo tira ahaan dee mar walba gaalada ayaa ka badan muslimiinta xitaa adduunyadan iminkaynu nool nahay markaynu eegno muslimiinta isbarbar dhigna iyo gaalada gaalada ayaa mar walba badan subxaan allah sidaa awadeed insaanku sidiisaba waa tir waa waxa weeye waa mid markaa waxa weeye kibir badan oo santaagnimo badan oo waxa weeye qooqaya weeyaanoo waalanaya markuu lacag helo oo uu xoole helo oo uu maal iyo markaa uu jago iyo mansab uu helo an ra-aahu istaqna baa la yidhi an ra-aahu markuu isagu isu arko waa bini aadamki markuu isu arko istaqnaa inuu isku kaaftoomay inuu kaaftoomay markuu isu arko khalaas markaasuu kibrayaa oo uusankaa uu taagayaa subxaan allah bani aadamka ayaa iska sidaas ah dabeecaddiisa inta intooda badan sidaa ah marka waxa weeye uu lacag uu helo ee uu xoole helo ayuu markaa waxa weeye uu markaa waxa weeye uu kibrayaa walciyaadu billahi rabb alcaalamiin matalan haddii ubad badan ba uu ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala ubadkaa faraa badan wuu ku kibray haddii matalan koob iyo toban carruur ama koob iyo toban wiil oo isku da-ah oo da-doodu aanay waxba udhexayno dhalinyaronimo dhalinyaro ah baa la siiyey subxaan allah waa kibraya wuxuu leeyahy aniga keligee baa waxaan samaysanayaa football club yacni naadi kubadda ciyaara oo koob iyo toban nin oo ka kooban aniga ayaa coach u ah oo macallinkii tababeriya ah koob iyo tobankayguna subxaan allah keligood bay carruurtaydu ciyaarayaan koox keligood ay noqonayaan koox subxaan allah waa bani aadamkii markuu ubadka uu helay iyo carruurta uu helo markuu xoole helana ka daran mar allaaliya markuu arko lacag inuu helay oo uu waxa weeye qani uu noqday oo waxa weeye uu caafimaad uu qabo oo uu arko inuu carruur badanna uu dhalay wuxuu markaa uu ka kaaftoomayaa bani aadamkii kale iyo ilaahayna wuu ka kaaftoomayaa dabadeedna wuxuu leeyahy waxaa igu filan aniga carruurtayda iyo xoolahayga iyo waxa weeye qabiilkayga iyo intan deegaankayga igu filan tusaale ahaan haddaynu soo qaadano qaaruun ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqa calayhim qaaruun wuxuu ka mid ahaa qoomkii nebi muuse wuu waashay oo wuu qooqay xoolu waa la siiyey subxaana wa tacaala dabadeedna wuxuu idhi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindi waxaa ilaahay aniga xoolahan bay ii siiyey waa aqoonan dadka dheerahay weeyo aniga agtayda taalla ayaan ku kasbaday buu yidhi waa kibirkii qaaruun wey waxaa kaloo ka mid a raggii waashay ee isla waashay ee kibray waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray markaa waliid ibnu muiira waliid ibnu muiira waliid ibnu mugiira wuxuu ahaa khaalid ibnulwaliid radi allahu canhu aabihii wey oo waa weliid oo waa oday reer quraysheeda waa ninkii reer quraysheed ay dhihi jirtay haddii qur-aanka uu cid inuu kusoo degaayo waxay ahayd inuu weliid kusoo dego leanna waxa weeye ninkaasi wuxuu ahaa walaalayaal nin xoolay waa la siiyey sidoo kalena rag dhallinyaro ah oo wada xooggan oo khaalid ibnu weliid la mida la siiyey oo dhowr iyo tobana marka darsin carruuraa la siiyey lacag iyo xoolana waa la siiyey aftahanimo iyo waxaa la siiyey marka waxa weeye nin balaaqaleo fasaaxaloo hadalka yaqaan baa alla ka dhigay meel walba waa wa nicmeey markaasuu kibray oo u waashay markaa subxaan allah oo waa kii lahaa yacni aakhiro hadday jirtana oo ilaahay hadduu jiraba yani u fiirsada hadduu ilaahay uu jiraba maba aaminsan anigu inuu jira lakiin hadduu jiraba kasoo qaad siduu adduunyada aniga igu nicmeeya aakhirana laygu nicmanaya subxaan allah waa kii ilaahay qur-aanka kaga waramay marka bani aadamka asalkiisu ama dabiicaddiisu waa iska sidaa walciyaadu billah ilaahay baa wuxuu dhahay markaa kallaa ina alinsaana insaanku layadqaa waa mid markaa duqyaan la imanaya oo kibraya daqa macnaheedu waa maxay daqa waxa weeye yatajaawasu lxuduud xadkii buu dhaafayaa xuduuddii loogu talagalay ee bani aadamnimuu ka gudbayaa subxaan allah kelmaddaasi waxay ku soo aroortay qur-aanka meelo badan maalan inaa lamaa daqa almaa wuu xamalnaakum fi ljariim lamaa daqa almaa biyihii baa xaddhaafay hal kelmadda markaa waa maxay waa xaddhaaf waa kibir xaddhaaf kalaa in alinsaana layatqaa insaankii wuu xaddhaafayaa kibirkiisii walciyaadu billah an ra'aahu istaknaa markuu isagu isu arko in uu kaaftoomay halkan u fiirso waa waa cajiib markuu isagu is an ra'aahu isagaa isu arkay isagaa isu arkay laakiin maha xaqiiqo wax jira maah waa fantasiyo nolol hawaabuu ku noli wuxuu isu arkaa inuu isagu kaaftoomay mana mana kaaftoomin mana kaaftoomin xataa bani aadamka kamuu kaaftoomin waayo markuu xanuusto ba- dhakhtarkuu booqanayaa hadduu bukoodo haddii marka waxa weeye n haddii marka uu xanuusto ama uu bukoodo dhakhtarkuu tegaya wuu soo booqanayaa haddii caruurtu ay ka dhimato ama caruurtiisa uu waayo markaasuu baroor iyo oohin meel la fadhiisanaya marka muu kaaftoomin ee isagaa isu arkay isagaa isu arkay arra'ahu istaqnaa waaye inna ilaa rabbika rujca dhab ahaantii xagga rabbigaabaa loo laabanaya inna inna ilaa rabbika arrujca xagga rabbigaaga moxamedow ayaa arrujca laabashadu ay ahaatay oo waxa weeye si kasta ha u kibirsanaado ama abujahal ha ahaado ama welid ha ahaado ama qaaruun ha ahaado een, ama ku kastoo ku kibriya adduunyada dhexdeeda ha ahaado maalin unbaa markaa waxa weeye uu dhimanayaa oo walciyaadu billahi rabbilcaalamiin uu aadaya markaa waxa weye inta qabriga la geeyo laga abaal marinaya wixii uu ku kibrayna walciyaadu billah ilaahay baanu ka magan galnaya nabigeenana wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam xoolahan bani aadamku uu haysto waa saddex midun saddex midun weeye khalaas wax ka mid kale ma- mid kaloo soo raacdaa male xooluhu waxay u qaybsamaan waxaad cunto kow oad cunto iyo waxaad cabto iyo waxaad gashato khalaas iyo waxaad sadaqaysato wixii aad gashatay ee aad wixii aad cuntay ama aad cabtay dee cuntayoo cabtay markaasaa kugu dambays inamaa akalt khalaas fa afnayt markaa way dhammaatay taasi cuntadii waad cuntay dee way dhammaatay khalaas dharkina waad gashato dharkina way baaliyoobeeno way duugoobeen aw tasadaqta fa abqayt ama waad sadaqaysay xoolihii oo baaqi baad ka dhigato akoonkaaga aakhiro ayaad bangigii aakhiro ku ridatay allahu akbar marka sadaqada mooyaane inta kale oo dhan way baaliyoobi wayna kaa waxa weeye ci- waxa weeye walciyaadu billah cid aan lahayn ayaana qaadan xoolahana inta badan qofku si kastuu taajir uu yahay ganacsade uu yahay xoole u leeyahay mar allaaliya marka uu dhinto xoolihiisa waa la dhexlaa qof aan shaqaysan jirin oo waxa weye gurigiisa iska jooga oo dadkii dhaxal sugayaasha ahaan baa qaadanaya xoolahaaga subxaan allah marka xoolahaaga waxaad ku leedahay oo xaqa waxaad ku leedahay wixii aad ka sadaqaysato ayuu nabigeenu inoo sheegay inay baaqi tahay wax allaaliya wixii aan sadaqa ahaynna way baaliyoobayaan wayna duugoobayaan gacan dad kalena way gelayaan waaye inna ilaa rabbika rujca xagga rabbigaabaa loo laabanayaa ilaahay marka de xaggiisa loo laabtana waa xisaabtii waa xisaabtii weeyaanoo waa lagu- waa laga xisaabinaya wixii uu ku kibro wey ara'ayta ma aragtaan ara'ayta macnaheedu waxay noqonaysaa laba macnoba way leedahay bimacnaa waxay noqon kartaa ara'ayta ma arkaysaa oo waa ish aragtidii caadiga ahayd oo isha ma ku haysaa weeyi ama waxay noqon kartaa acalimta ma og tahay ma og tahayna way tahay ama ma ma aragtay oo rasmiyana way tahay ma aragto isha ma saartay ama waxa weeye ma og tahay labada macnoba way leedahay ara'ayta ma og tahay ama ara'ayta ma aragtay alladii kii yanhaa diiday kaa wax diiday waayo waa abujahal weeyaan oo muxuu diiday wuxuu diiday cabdan addoon ayuu u diiday idaa sallaa markuu salaadii uu tukaday addoonkaasi ayuu addoonkiibuu salaada u diiday addoonka salaada loo diidayna waa nabiyullaahi moxamed weeye calayhi salaatu wasalaam abu jahl ba waxa weeye maalin ayuu u- u yimin een, qabaa'ilkiisii reer qurayshe dabadeedna wuxuu ku dhahay ninkan moxamed sow masa yacni kacbada sow kuma sujuudo maalin walba markaase waxay dhaheen ha waa ku sujuuda wuxuu dhi ma intuu idinku dul sujuudo oo idinku dul tukado ayaa weliba raallika uga tihidiin sidaa oo aa ku daawataan maalin walba wuxuu dhahay "Walla- wallaata walcuza buu dhi laata iyo cuzan ku dhaarteen لأضعن آه، رأسه وهو ساجد أو كما قال وحوي أن نبي مركو ساو سجودا أيان مدحي سكو استاغي يبول أو لو عثرن رأسه بالتراب أما مدحي سان وحن ساو قلين يا عيدا وانكو بابئين يا يعني مدحي انتن كي استاغو أيان نولك يا عيدا ساسو نبا يبول والعياذ بالله قال كاسي maalintii dambe nebigii markii uu yimi eh, magaalada eh, magaalada maka uu xaramkii uu soo galay masaajidkii uu ku tukanayo ayuu soo dhaqaaqay marka abujahal wuxuu doonay inuu madaxa kaga istaaga rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam dabadeedna markuu soo dhowaaday ayuu markaa ninkiitu gacmaha saa yidhi ayuu dibdib u gurtay deetana wuu cararay gaaladii reer qureysheed baa waxay ku dhaheen yaa abalxakam waar ninkaagii abalxakam ahaayow sawdigii lahaa maxamed baan madaxa kaga istaagaya maxaa dib ugu soo carartay wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay waxbaa lay tus wuxuu dhi waxaan arkay khandaq yacni god weyn waxaan arkay janaax waxaan arkay buu ihi baalal waaweyn oo naftaydan u cabsaday buu idhi rasuulkii markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi rasuulku kaasi wuxuu ahaa malaku jibriil hadduu soo dhowaado buu idhi oo hal taako uu hore usoo qaadi lahaa la akhadathu lmalaa'ikatu malaa'igtaasaa inta u qabato waxay ka dhigi lahayd markaa qiطacan qiطacan yacni bidca yar yacni waslad waslad baa loo tuuri lahaa gebigiisaba subxaan allah waslad waslad ayaa loo tuuri lahaa waana xadiis saxiixa buk- yacni saxiix albukhaariga ku yaalla weeye iyo iyo saxiix muslim iyo markaa waxa weeye ruwaat ilaxaadiidku ay soo wariyeen waa xadiis saxiix marka waa waayo qofka marka nebiga u diiday salaada inuu masaajidka uu ku tukado waa abujahal weeye malcuunkii abujahal la dhihi jira weeye marka ilaahay baa dhahay subxaana wa tacaala ara-ayta ma aragta ara-ayta ma og tahay alladii kii yanhaa diiday cabdan addoon ayuu u diiday idaa sallaa markuu salaadii uu tukanayo ayuu salaadii u diiday inuu ku tukado masaajidka iyo beytka ilaahay a xurmaysan waay ara-aytada markaa waxa weeye ma ma aragtaa waa tawbiik waa tawbiik tawbiik waxa la waa canaan sidoo kale waxa weeyaan waa dignin baa la socota iyo waxa weeye cagajuglin iyo tahdiid ayaa la socota tusaale ahaan mathalan ilma aad dhashay ayaa waxaad ku tidhi wax yacni macsi buu ku galay ama qalad buu wax qaldan ayuu sameeyey ilmahaagaas ilmaha markuu qaladka uu sameeyo waxaad ku tidhi waan ku arkayay markaad arrinta si ay si aad yeelaysay waan ku arkayay ishan kugu hayay ilmihii markaa wuu cabsaday waayo wuxuu og yahay waalidkii markuu arkay waxii xumaa markuu faraha uu kula jiray inuu waalidkii hadhow tole hee uu ka xisaabinayo markuu guriga ay isku- iskula noqdaan oo waxa weeye la weydiinayo oo lagu ciqaabayo caqayb ciqaabteed ciqaabtiisa uu marayo marka ilaahay markuu leeyahay ara-ayta ma arkaysaa macnaheedu waxa weeyaan sidoo kale arrin saa inoo dhaaftay ma ahe sidoo kale ciqaabtiina way u dambaysaa si tusaale ahaanna waa sida ilmaha yar aynu usoo qaba- usoo qaadanay ee qaladka intuu galay aad tidhi waan ku arkay waa waanan ku arkay waa kuu jeedaa ilmuhuna wuu dareemay markaa maxay mar haddaad aragtay inaad hadhow tole markaad guriga uu ku noqdo inaad kala xisaabtamaysid sidaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala markuu leeyahay ara-ayta ma arkaysaa waxa uu uga jeedaa oo ay macnaheedu tahay waanu aragnaa waanu aragnaa abujahal inuu isku dayay inuu madaxaaga ku istaago waanu aragnaa inuu maxamed isku dayay inuu salaada uu ku diiday inaad ku tukatid masaajidka ilaahay maxaa markaa u hadhay ciqaabtii iyo xisaabtiisina way u hadhsantay weeyaan ara-ayta ka waran waa abu waxa weeye ara-ayta abujahal baa loo jeedaa ara-aytadan dambe waa abujahal weeye ara-ayta ma og tahay abujahalo waa mama la socota in kaana cala alhudaa hadduu ku sugan yahay hanuunka maxamed aad u diiday maxamed oo aad u diiday salaada aad u diiday bal ka waran so- sow sal- soo hanuunka kuma sugna aw amara bitaqwa ama miyaanu farin taqwada iyo alla ka cabsiga miyaanu farin subxaan allah ilan caqligu wuxuu keenayaa bani aadamkee sax- saliimka ah waxa dadka loo diidaa waa falka xun qaladka iyo macsida dadka loo diidaa iyo dembiyada laakiin wanaagii iyo salaadii baan ka hor istaagayaa dadka walciyaadu billaah marka abujahal baa loola jeeda oo la yidhi bal ninkan aad u diidaysid salaada soo kan ku sugan hanuunka ee faraaya taqwada iyo alla ka cabsiga ma u jeedaayo ma arkaysa adigu waayahay ara-ayta bu waa la dhahay aayaddii kale ara-ayta ma aragti waa nebi maxamed baa tan lala hadlayaa dambe ee ugu dambaysa waa saddex ara- ara-ayta weeyaan ara-aytadan dambe waa rasuulka lala hadlaya iyada ara-ayta ma aragti rasuul allow ama aw cal- awa calimtabay la macno noqon karta waa inagii nidhi ara-ayta laba macnay leedahay ma aragtay iyo ma og tahay labadaa macnoba way yeelanaysa ara-ayta ma aragti ama ma og tahay rasuulka ilaahayow in kadaba markii uu gaaloobay ama uu beeniyey watawallaa uu dhabar jeediyey yacni abujahl ayaa markaa waxa weeye gaaloobay oo beeniyey nebiga calayhi salaatu wasalaam watawallaa waanu dhabar jeediyey wey alam yaclam miyaanu ogeyn bianna allaha ilaahay yaraa inuu arkayo miyaanu ogeyn inuu ilaahay arkaayo waanu arkaya ilaahay subxaanahu wa tacaala abu jahal iyo gaaladoo dhan falalka ay ku kacayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuu u jeedaa waanu arkayaa mar hadduu arkayo markaa waa lagala xisaabtamaya waa lagala he xisaabtamaya oo dee ciyaar saa kuguma dhaafayso waa lala xisaabtamaya gaalku meelu joogaba gaalku meelu joogaba waa lala xisaabtamaya saasaana xitaa caqliga bani aadamka ee saliimka ahi uu ku siinaya qof kastoo dembi galay ama macsi galay oo dadka dhibay ama ilaahay ka galay ama bani aadam xuquuqdiisa qaatay waa lagala xisaabtamaya waayahay kallaa sidaa maaha xaqiiqdu waxay tahay lain lam yantahi haddii aanu joojinin gabboodfalladiisa iyo xumaanaha uu ku guda jiro haddaanu joojinin lanasfacanna waanu qaban binnaasiyati dhafoorka iyo madaxa nasfacan lanasfacanna waa maxay lanasfacanna macnaheedu dhaar baa la socota lanasfacanna waxa weeye wallaahi waan qabanayaa wey wallaahi waan qabanaynaa binnaasiyati madaxiisa iyo dhafoorkiisa madaxu waa dhafoorkan waa dhafoorka subxaan allah naasiyadu waa mahay waa halkaa weeyaan dhafoorkaa iyo madaxaa wey waaya lanasfacanna waanu qabanaynaa nasfacanna macnaheedu waxa weye xoog baa loo qabanaya maaha mid si qun yara loo qabanaayo ee waa mid awoodi ay ku jirto wey malag baa qabanayo naasiyatin dhakadaas iyo madaxaas waxa weeyaan buu yihi kaadibatin waa mid beenaalo ah khaati'atin gef badan welibana khaati'atin sidoo kalena gef badan oo qaldan naasiyada maxaa loogu loo yidhi waa qalda waa waa gef badan tahay waana beenaale maxaa loo yidhi dhafoorka ayaa markaa waxa weeye iyo madaxa qaybtiisa hore ayaa been badan sababtu waxa weeye waa mucjisada iminka la ogaaday waxaa la ogaaday iminka oo cilmiga saynisku inoo tilmaamay in maskaxda bani aadamku ee madaxiisa ku jirtaa ay qaybo kala duwan ay u qaybsantay mar laba qaybood baa loo qaybiyaa waxaa la idhaahdaa waa maskaxdan weyn iyo maskaxda yar almukh walmukhiikh bay dhahaan af carabtu mukh waa maskaxda weyn mukhiikhuna waa maskaxda yar ee halkaa margiyada waxa ka dambaysa inta yare ku jirtaa loo yaqaanaa makhiikh ama maskax yarow maskax weyn iyo maskax yarow maskaxdan weyn ee maskaxdan yacni waxa weeye ku jirta madaxa bani aadamka ayaa iyada laftigeeduna qayba u qaybsanta qaybtan ugu horeysa halkan dhafoorka ku beegan waxaa loo yaqaanaa frontal lob frontal lob ayaa loo yaqaanaa qaybtaasi markaa walaalayaal waxay qaabilsan tahay waa qaybta frontal lob waa front waa xagga hore ama ban lo ban lob ayaa la dhahdaa waa maskaxda qaybteedan hore waxa waxay u qaybsan tahay qofka bani aadamka waxaa ku jirta intelligentigiis yacni qofka bani aadamka ah garaadkiis garaadka soo ma garanaysaan garaadku waa maxa wax garaadnimadiis yacni inuu qofku kala saaro waxa saxan iyo waxa qaldan haddii tani ay xumaato qofki wuu waalanaya marka waa meesha marka qofku uu waalanayo ee maskaxdiisu waa ay ay dhimayso haddii maskaxda qaybtiisan hore ay waxa weeyaan ay qalad uu ku yimaado waa marka uu qofku majnuunka u noqonayo marka maskaxdan qaybtan hore waxyaala badan bay qaabilsan tahay waxaa ka mid a waxyaalahay qaabilsan tahay waxaa ka mid a intelligentiga yacni garaadka waxaa kaloo ka mid a xasuusta xasuusta qayb ka mid a xasuusta ay qaabilsanta waxaa kaloo ka mid a qofka bani aadamka ayuu waxyaalo badan buu ku sawiraa waxyaalo badan buu ka sawiraa fakerkuna waa meeshu ka dhaco beenta marka la sheegayo beenta qofka bani aadamka markuu been uu sheegayo halka beentu uu kaga fakaro ee maskaxdiisa u qaabilsan inay been sheegi karto waa halkan waa maskax waa maskaxda qaybteedan hore ee loo yaqaano markaa ban lob ban lobkaas ayaa beenta bilaaba ama aasaasa oo ah meesha laga abaabulo markaa waxa weeyaan beenta laga abaabulo subxaan allah gaaladu iminkay ogaatay dhowaan ayaa la ogaaday cilmiga ilaahina qur-aanka kun iyo afar boqol oo sannadood ka hor buu ku sheegay wuxuu yihi naasiyatin waa dhafoor kaadibatin khaati'atin dhafoorkiisu waa mid beenaale ah oo welibana qaldan waayahay marka ilaahay wuxuu ku cayimay naasiyadii ama waxa weeyaan dhafoorkii maskaxda halkeedan ugu horreysay wuxuu yihi waa beenaale dabcanna waa meesha beenta laga abuuray qofka bani aadamku beenta uu ka alifo waa halkaa maskaxda xaggan dambe waxay qaabilsan tahay aragga qaybahan ka hooseeya waxay qaabilsan yihiin maxay dheecaanada iyo wadanayaashii waxyaalasaas howlo kala duduwan bay qabtaan laakiin qaybtan hore ayaa u qaabilsan baynu nidhi maxay garaadka iyo xasuusta iyo subxaan allah iyo maxay beenta inuu sheegay wahaakada ilaahay markaa wuxuu yihi meesha haddaba beenta uu ku alifayey oo maskaxdiisa qaybta hore ah ee naasiyada ah ayaa la qabanaya wuxuu dhahay kallaa saa ma ahe xaqiiqdu waxay tahay lain lam yantahi haddaanu abujahal joojinin beentiis yacni kufrigiis iyo gaalnimadiis haddaanu joojinin lanasfacanna ilaah baan ku dhaartay waxaanu qabanaynaa binnaasiyati dhafoorkiisa naasiyatin dhafoorkiisaasoo ah kaadibatin mid beenaale ah khaadi'atin oo gaf badan marka waxaa looga jeedaa waxaanu qabanaynaa ilaahay baan ku dhaartee dhafoorkiisan beenta badan ee uu beenta ka alifo ee qaldan ee uu macsida iyo balaayada uu ku rumaysan yahay ayaanu markaa waxa weeye qabanaynaa buu ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala waay naasiyadaasna ilaahay baa subxaana wa tacaala uu qabanay sidoo kale cagahana waa la qabanaya gaalka marka naarta lagu tuurayo oo malag baa qabanay malag ayaa markaa qabanay ilaahay baana qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala yuukhadu binnawaasi walaqdaam yuukhadu binnawaasi walaqdaam gaalkii waxaa la qabanaya maxay dhafooradooda ayaa la qabanaya madaxooda qeybtan horaa la qaban walaqdaam iyo cagah bismi illaahi raxmaan wallahi allahuma ina nacuudu bika min ciqaabika wa cadaabik bal u fiirso marka lasoo qabanaya gaalkii maalinta qiyaame gacanta lama jiidayo lama odhanayana mari meel baan ku geenaya waxaa la qabanayaa madaxan iyo cagaha halka ugu hoosaysaa laysku dhejino isagoo sidaa loo qabtay oo madaxiis iyo cagtiisu isku dhejisan tahaa naarta lagu tuuraya walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ayaa latiif yuukhadu binnawaasi walaqdaam cagihii oo cagaha halka ugu hoosaysa bani aadamka iyo maxay nawaas nawaaska oo ah dhafoorkan halka ugu sarraysa wejigiisa ayaa laysku qabanaya ilaahayna wuxuu idhi abujahal markuu ka warramayey oo aayaddaas waxaynu nidhi abaajahal bay ka warramaysaa qisadiisii marka ilaahay wuxuu ihi waxaanu qabanaynaa naasiyatin dhafoorkiisa kaadibatin beenta badan ee khaadi'atin gefka badan ee qaladka badan falyadcuu ha u yeedha naadiyahu naadiyahu naadigiisii naadigiisa ha u yeedho oo wuxuu dhihi jiray abujahal anigu cadaabka naareed waxa igaga filan kooxdayda naadi baan leeyahy sidoo kale nebigu wuxuu ku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam anaa kaaga tol badan ama anaa kaa koox badan magaalada madiina magaalada maka kaaga dad badan ayuu dhihi jiray marka ilaahay waa u jawaabo wuxuu uhi falyadcu ha u yeedha naadiyahu bal naadigiisii ha u yeedhiyo kooxdiisii ha u yeedha sanadcu waxaan u yeedhaynaa anaguna azabaniya malaa'igta zabaniyada loo yaqaano waa malaa'igta naarta qaabilsan weeye waa calayha tiscata cashar sagaal iyo toban malag baa jira oo xoogag waaweyn subxaan allah oo ilaahay subxaana wa tacaala shaqadooda ka dhigay cadaabkiiyo naarta inay cadaabaan gaalada markaas zabaaniyadaasan annagu u yeedhayna dabcan ilaahay wuu awoodaa keligii waa ilaahay subxaana wa tacaala cidna uma baahna isaga keligii markaa wuxuu doonana cadaabi kara cidduu doonana jannayn kara laakiin maadaama uu sheegtay abulahab oo uu yidhi anaa naadi leh anaa koox leh mar mar hadduu sheegtay waxa weeye jawaabtu maxamedna koox buu leeyahay oo cid u gargaartuu leeyahay marka laga yimaado ilaahay haddana wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala cid kale u gargaarta oo waxa weeye malaa'igtii ilaahay iyo bani aadamkii intii rumaysay ayuu leeyahay subxaana allah falyadcu ha u yeedha markaa abulaha abujahl naadiyahu bal naadigiisa iyo kooxdiisa ha u yeedho sanadcu waxaan u yeedhaynaa annaguna azabaniya malaa'igta zabaniyada loo yaqaano ee wax cadibaysa walciyaadu billaah ayaanu yeedhaynaa kallaa saas maaheen saas maahee oo xaqiiqdu waxay tahay laa tutiichu ha adeecin abujahal iyo gaaladaas ha adeecin rasuulka ilaahayow hee ha adeecin oo wasjud sujuud oo waqtarib markaa waxa weeyaan dhowowna wasjud waqtarib waa yahay wuxuu dhahay markaa alle subxaana wa tacaala kallaa saa ma ahe laa tutichu ha adeecin ha adeecin wasjud markaa sujuud wasjud maxaa looga jeedaa sujuud sujuuddu waxa weeye waa salaad bimacnaa salli wey salaada tuka ayaa looga jeedaa salaada hee tuka ayaa looga jeedaa sujuuddana mar waxa we waa astaan lagu yaqaano salaada sidaynu shalayba aynu aynu soo marayno maxaynu nidhi markaynu ka warramaynay qalinka qalinku waa astaan iyo calaamad lagu yaqaano cilmiga sidoo kale sujuudduna waa rukniyada ugu muhiimsan ama ugu qaalisan salaada dhexdeeda sida awadeed ilaahay wuxuu bixiyey subxaana wa tacaala sujuud markaa sujuud buu yidhi sujuuduna markaa waxay matelaysaa dhammaan salaadii oo dhan ayay matelaysaa sida masaajidda mathalan masjidka masjidku waa maxay macnaheedu ma huwa lmasjid wa ana almasaajida lilaahi masaajidda ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala masjid waa maxay masjid waxa makaan asujuud masjid kelmadaas wuxuu kasoo jeedaa maxay makaan asujuud meesha lagu sujuudo macnaha waa meeshii buqacaddii iyo goobtii lagu sujuudayo weeye masaajidka waan gart mar haddii meeshii lagu sujuudayey sujuuddii maadaama ay ta rukniga ugu muhiimsan ee salaada ayaa waxay matelaysaa sujuuddaasi salaadii oo dhan bay markaa matelaysaa waa astaan lagu yaqaano maxay salaada waana calaamad lagu garanayo iyo sunnadii salaada weeyaan waqtarib ilaahayna u dhowow qofka muminkaana markuu ilaahay ugu dhow yahay subxaana wa tacaala waa markuu sujuudsan yahay sidaasuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam aqrabu maa yakuunu alcabdu lirabbihi wa huwa saajid addoonku markuu rabbigii ugu dhow yahay waa marka uu sujuudsan yahay sidoo kale nebigu waa kii ku lahaa saxaabigii dhallinyarada ahaa ee ku lahaa rasuulka ilaahayo waxaan rabaa inaan kugula rafiiqo jannada ayuu yidhi wiilkii yaraa rasuulku wuxuu ku dhaha calayhi salaatu wasalaam adiguna waxaad ii ballan qaadaa inaan madaxaagu aanu ka faaruqaynin dhulka markaa oo aada sujuudaysid aad tukanaysid markaa idan sujuuddu waxaynu nidhi salaaday matelaysaa iqtiraabka ama dhowaanshahana waxaa looga jeedaa waxa weeye madaxaaga markaad dhulka dhigtid waxaad ugu dhowaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idan kibirkii a laga warramayey iyo duqyaankii iyo santaagnimadii dhulka lagu kibraayey ee lagu waalanayey ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala bani aadamka haddaad muslin tahay taa ha yeelin taa ha yeelin ee adigu usjud sujuud oo ilaahay u tuko markaa oo waqtarib ilaahay u dhowow subxaana wa tacaala oo waxa weeye madaxaagu dhulka ha dhulka dhig madaxaaga meesha jabhadaada meesha ugu fadliga badan ee qofka markaa meelaha cudwigiisa ama xubnaha jidhkiisa meesha uu ugu jecelya oo madaxiisa ah dhulka dhig adoo markaa u sujuudiya ilaahay subxaanahu wa tacaala waayahay aynu intaa insha allahu tacaala maanta aynu kusoo koobno darsigeenii hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu insha allah waxaan idin ogeysanayaa walaalayaal marka aynu casharkeedna gaadhno insha allahu tacaala suuratu matalan xisbiga koowaad markaynu dhamayno suuratu wasamai wataariq ama suuratu laclaa markaynu marayno imtixaan ayaynu iska qaadayna marka ardayda koorsada sida gaarka u barata iyo ardayda kale doonaysa inay ka qayb gasho dhammaanteed waxa weeye maalin ayaan si layfa usoo geli doonaa muddo ilaa saacad iyo wixii ka badnaadaba waqtigaynu ku qaadataba insha allah dabadeedna aanu weydiin doono qof walba in uu fasiro suurad ka mida suuradaha oo aan weydiin doonno meeshay suuraddaasi kusoo degtay aayadda macnaheeda marka insha allah iyagana waad soo qaybaysaa arday kalena iyaga laftigoodu waxayna weydiiyaan koorsada sideeban ula soconayna koorsada walaalayaal waxaad ula soconaysaan qaabkan iminka aad lifeka u daawanaysaan waa kow sidoo kale iyadoo qoraal ah maqal ah iyo muuqaal ahna waxaad kala soconaysaan corso dot com corso dot com ayaan markaa waxa weeye aad kala soconaysaan insha allahu tacaala oo corso dot com baad isdiiwaan gelinaysaan dabadeedna halkaasaad kala soconaysaan casharkii isagoo qoraala isagoo muuqaala oo aad dib ugu laabanaysaan haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala waxaan kaloo idin ogeysinaya walaalayaal in ay bilaabantay ama isdiiwaangelintii ay socoto koorsadii luuqadda afka carabida koorsadii luuqadda afka carabida marka ardayda u baahan luuqadda afka carabida iyo sidoo kale koorsadii kale higaadda labadaa koorsaba way bilaabmeen koorsadii higaadda ahayd iyo koorsadii kale markaa luuqadda afka carabida ahayd labadaa koorsaba way bilaabmeen iminkana waxaan ku jirnaa toddobaadkan xilligii aanu qaadaninay ardayda marka ardaydii u baahnayd haysoo hayla soo xidhiidhaan waanaan diiwaan gelinaynaa waa luuqadda carabida iyo higaadda sidoo kale koorsooyinkoodii kale iyaguna halkii bay kasii soconayaan insha allahu tacaala koorsadii combyuutarka macalinkii ayaa markaa waxa weeye isagana insha allahu tacaala soo diyaar garoobaya wayna inoo sii soconaysaa insha allahu tacaala koorsooyinkeenii kale tajwiidkii iyaduna way sii soconaysaa iyo guud ahaan koorsooyinka kale iyaguna ina socdina waan sii dhamaystiri doonaa kuwa kale bisha soo socdana insha allah waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum wixii u baahan su-aalo ama yacni su-aala ka qaba baan ujeeda ama faahfaahin iyo tafaasiir dheeraada ha igala soo xidhiidhaan telefonkayga gaarkaa ayagoo markaa ka helaya telefoonka galdiid dot com galdiid dot com baad ka heli kartaan ama facebooka dhanka facebooka galdiid baad ka heli kartaan ama waxaad ka heli kartaan youtube-ka markaad tegtid meesha about ay ku taallo ama ku saabsiisan ay haddaad ka raadisaan waa ka heli kartaan insha allah wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu